מגעים לעסקת חטופים בלילה דווח שכולל שחרור עשרה חטופים חיים.
אתמול מקור בכיר בחמאס אף לרשת אל-ג'זירה הקטרית שה...
ולא יורד משם.
לראש הממשלה נתניהו כבר לא אכפת, הוא אפילו כבר לא מנסה.
אפילו הוא לא ספינים, מנסה, הוא כבר לא מנסה ספינים לא לייצר לנו משנים.
את הרושם
khubaro ka tirsan warbaahinta maamulka yahuudda ayaa soo bandhigaya doorashooyinka kala duwan ee hor yaalla maamulkooda gumaystaha ah si ay mar kale u hirgasho maxaabiis iswedaarsi dhex marta isaga iyo kooxaha muqaawamada ah ee reer filistiin kuwaasi oo ilaa hadda ay gacantooda ku maqan yihiin ku dhowaad lixdan maxbuus oo yahuud ah mowqifka ra'iisul wasaaraha kayaanka gumaystaha ah ee benyamin netanyahu ee ku aadan arrintan ayay khubaradan ku sheegeen in uu yahay mid ku salaysan carqaladayn salkana ku hayo curyaamin kadib markii uu netanyahu melafkan u magacaabay ninkay isku siyaasadda yihiin ee roon daymar isaga oona kula dardaarmay in uu ishortaaga hergelidda heshiis ay maxaabiis yahuud ah mar kale kaga soo bixi karaan xabsiyada kooxaha muqaawamada ah tasriixan ay ku dhiiradeen khubaradan warbaahineed ee daaha ka rogaya netanyahu iyo qorshihiisa ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay bannaanbaxyadu ku sii badanayaan gudaha magaalooyinka uu gumaysiga ku haysto kayaanka sahyuuniga ah bannaanbaxyadaas ayayna ehelada maxaabiista yuhuudda ku cadaadinayaan xukuumadda netanyahu dhanka kalena ay ku dalbanayaan in la qaado tallaabo ay halkaasi kaga soo bixi karaan dadkooda kanaalka saddex iyo tobnaad ee cibriga ah ayaana sheegaya in uu helay warbixin daaha ka rogaysa in maamulka yahuudda uu soo bandhigay qorshe uu ku doonaya in ay muqaawamada ghaza ugu sii dayso toban maxbuus muqaabilka afartan iyo shan maalin oo ay xabad joojin ka hirgasha gudaha xayndaabka waxa ayna warbaahinta saddex iyo tobnaad tiri iyada oo caddaymo u raadinayso warkeedan mas-uul sare oo u nasab sheegta kooxaha muqaawamada ah ee falastiiniyiinta ayaa xilli uu waraysi siinayey mid ka mid ah warbaahinada carbeed waxa uu daaha ka rogay hindisahan yahuudeed ee dhigaya in la sii daayo toban maxbuus taasi beddelkeedna ay ghaza gasho xaalad degganaan oo nisbi ah muddo ku siman afartan iyo shan maalin oo xidhiir ah dowladda masar oo ka mid ah dowladaha carbeed ee dhaca caalamka islaamka dhanka kalena ah dalka ugu dhow dhulka filistiin si gaar ahna fooda ku hayso xayndaabka ghaza ayuu maamulka yahuudda qorshahan u soo dhiibay kaasi oo ilaa hadda ku socon la kooxaha muqaawamada ah ee uu ahdaaftooda ka mid yahay in maxaabiista falastiiniyiinta ah laga caddeeyo xabsiyada maamulka yahuudda laguna furta maxaabiista yahuudda ah ee xilligan gacantooda ku jira sidoo kale mukhtaraxan ama hindisahan ay la wareegayso dowladda masar ayaa waxa uu dhigayaa hubka dhigista kooxaha muqaawamada ah ee ku sugan jiidda iyo in sacabooley laga dhigo dagaalyahanada shan iyo tobanka bilood in ka badan iska dhicinaya maamulka yahuudda iyo awoodaha galbeedka ah ee ku soo duulay dhulkooda balse kooxaha muqaawamada ah ayaa dhankooda ka hadlay hindisahan yahuudeed ayna la luudayso dowladda masar iyagoona ganafka ku dhuftay doonista yahuudda kana biyadiiday qalqaalinta masar kanaalka saddex iyo tobnaad ee kayaanka gumaystaha ah oo tilmaamaya diidista kooxaha wax iska caabinta ee hindisaha netanyahu ayaa yidhi muqaawamada waxa ay diiday dalabkii uu soo bandhigay netanyahu iyagoona sheegay in aysan u suurogelaynin maamulka yahuudda in uu taagdaraysado muqaawamada reer filistiin haddaba maxay rabaan kooxaha muqaawamadu waase sidee hindisaha ay iyagu rabaan mas-uul u hadlay kooxaha muqaawamada ah ayaa sheegay in ay si cad u diidan yihiin dalabkan uu soo bandhigay maamulka yahuudda garwadeenkana ay ka tahay dowladda masar isagoona sheegay in bilaawashada iyo hirgelidda heshiis maxaabiis iswedaarsi ah oo dhex mara iyaga iyo yahuudda ay ku xidhan yihiin dhowr qodob waa midka koowaade in si kaamil ah oo buuxda ay xoogaga yahuudda ooga baxaan gudaha xayndaabka si kama dambeys ahna loo soo afjaro dagaalka iyo in maxaabiista maxaabiis lagu beddesho ma ahan ayuu yidhi mas-uulkan u hadlay muqaawamada in netanyahu uu ku taaho ama uu ku hadaaqo hubkeenna kanaalka wararka ee saddex iyo tobnaad ayaa soo bandhigay in guurtida wadahadalladan ee masaarida ah ay kooxaha muqaawamada ah la wadaageen in dagaalka oo si buuxda u istaago ay ku xidhan tahay kooxaha muqaawamada ah oo hubkooda soo wareejiya dabcan arrintanna waa ay ka biyadiideen kooxaha wax iska caabinta ee ku sugan xayndaabka ghaza kal sii horraysay ayayna ahayd markii uu hogaamiyo ka tirsan muqaawamada reer filistiin warbaahinta al-jaziira oo waraysanaysay uu u caddeeyey in dowladda masar ay soo bandhigtay hindise cusub oo ka soo baxay maamulka yahuudda kaasi oo si cad u caddeynayey in kooxaha muqaawamada ah ay hubkooda tiiriyaan hogaamiyahan ayaana sheegay in ay arrintaasi diideen oo hubkooda uu yahay khad cas oo aanan u furnayn in laga wada hadlo ama lagala dooda cadowga ay u jehnaanqaarsadeen ee yuhuudda ah dhinaciisa ninka lagu magacaabo baaraag siiri oo ah la taliyihii hore ee wasiirka difaaca ee maamulka yuhuudda ayaa xilli uu ka qaybgalayay dood furan oo ay qabatay warbaahinta labiitobnaad ee iyana cibriga ah ayaa waxa uu yidhi culayska iyo caburidda militari ma soo celinayaan maxaabiisteenna tan iyo markii roon deymer loo dhiibay melafkan hal maxbuus inooma soo laaban tani oo cagsi ku ah markii ay melafkan gacanta ku hayeen ajhisada istikhbaaraadka kolkaasi oo aan ku guulaysannay in ay dib inoogu soo laabtaan tobannaan maxaabiisteenna ah dibadbaxyada ayaa ku sii badanaya magaalada tallaabiib iyo magaalooyinka la'ayniga ah ee uu xoogga ku haysto kayaanka gumaystaha ah kuwaasi oo bannaanbaxayaasha ay ku dalbanayaan in la soo afjaro dagaalka ghaza iyo in dib loo soo celiyo maxaabiista ka maqan sargaalka yahuudiga ah ee iyaal martir ayaa dhankiisa u sacyinaya sidii uu u wajihi lahaa mudaaharaaadyadan weriye ka tirsan kanaalka wararka ee labiitobnaad ayaana sheegay in uu maalintii shalay korjoogto ka ahaa shir ka dhacay taliska ciidan ee maamulka yahuudda kaasi oo uu guddoominayay iyaal martir laguna lafagurayay sida looga hortegi karo bannaanbaxyadan iyo sida lagaga badbaadin karo ciidanka in ay ku dhex faafto daahirada mudaaharaadyada بدر اليوم على عكس بادرة الأمل والدة إحدى المحتجزين التي تحدثت وأدلت ببيان العائلات الأسبوعي تحدثت عن يأس بدأ يتخلل إلى عائلات المحتجزين عن حالة من اليأس التي تخيم على كل العائلات ودعت ألا ينتقل هذا اليأس إلى الشارع الإسرائيلي داعية إياه إلى الاستمرار بالتظاهر بالتالي على عكس الأمل العائلات وفق خطابها تشعر بيأس شديد من تصرفات الحكومة الإسرائيلية walwalkan soo food saaray maamulka yahuudda ayna tabinayso warbaahintiisa islamarkaana ku aadan sidii uu maamulka yahuudda u soo ceshan lahaa maxaabiistiisa ku garbaduuban qitaaca ghaza ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan ay kooxaha muqaawamada ah ee jiidda ghaza ay baahiyeen muuqaal kooban oo cinwaan looga dhigay waa fariin ku socota ehelada maxaabiista muuqaalkan ayaana daarnaa xaaladda kakan ee ay wajahayaan tobaneeyada maxaabiista yahuudda ah ee weli ku jira gacanta kooxaha muqaawamada ah kadib markii ay diyaaradaha yahuudda sii laba jibaareen duqaymahooda ka dhanka ah xayndaabka waxaana lagu yidhi muuqaalkan ehelada maxaabiistow u diyaargarooba wiilashiinna iyo gabdhihiinna oo naxash madow lagu wado islamarkaana dib idinkugu soo laabto fariintan qaraar ee uu diray muuqaalkaasi kooban ayaa waxaa durbowa muuqanaya in ay saameyn lixaad leh ku reebtay gudaha maamulka yahuudda iyadoona laabkicisay dadkii ay ku socotay ee ehelada maxaabiista ahaa